bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والslaaة والsalaam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm allahuma wafiqna min alaqwaal واlأcmaal lima تxibh وtarضى waxaa dersigeenna caaw uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo afar iyo kontonaad ee suuratu ali cimraan waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo siddeetanaad ee isla suuradda allah waxau ihi subxaanah huma anzla calaykum min bacdi اlgami amanata nucaasa yaqsha طaa'ifata minkum وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء waxaynu weli ku dhex jiraa aayaadkii ka warramayey dhacdadii iyo arrintii ku saabsanayd ghaswatu uxud waxaa aayaadkan alla ku tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala bayaanu xaali lmunaafiqiina waltaxdiiru min altashabuhi bihim waxaa laynoogu caddaynayaa aayaadkan axwaashii munaafiqiinta wax ka mid ah iyo in dadka muslimiinta ah looga digayo inay ku daydaan dhaqanka munaafiqiinta ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa aayaadkan in murugadii iyo hammigii ku dhacay ghaswatu uxud markii ay jabeen murugadaa dabadeed in ilaahay mu'miniinta korkooda ku soo dejiya ammaan ammaanka iyo nabaddaasoo astaanteed iyo calaamadeedu ay tahay luladii lagu soo dejiyey waayo ruuxu waxa uu luloodaa ama hurda qabataa marka uu nabadgelyo dareemayo haddii kale laba indhood isku keeni maayo waxaase taa berber socotay waxa ammaanka luladu ay ka turjumaysaa uu ku soo degay oo keliya uun kuwii mu'miniinta ahaa laakiin munaafiqiintu iyagu waxa weeyaan lulana kuma soo degin waxaana aada u murugo geliyey nin walba naftiisa halkuu kula baxsan lahaa ama kula badbaadi lahaa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan tarkiibu lmu'miniina fi ljihaad ee boorinta lagu booriyey dadka mu'miniinta ah jihaadka iyo dagaalka ilaahay dartii loo dagaalamayo iyadoo la tilmaamay fadaaisha ku jirta jihaadka iyo shuhadadu in ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala nolol wanaagsan ay ku leeyihiin waxaa kaloo aayaadka ku sugan sifaatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam alkhuluqiya dhaqankii nebi muxamed ee wanaagsanaa waayo kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam axsana annaasi khalqan wa khuluqa nebigu waxa uu ahaa dadka ka u wanaagsan xagga abuur ahaan iyo qaabka alla u abuuray ka ugu qurux badan buu ahaa xagga dhaqan ahaan iyo akhlaaqad ahaanna ka ugu dhaqan wanaagsan buu ahaa dhaqan wanaaggiisii wax ka mid a ayaa aayaadka laynoogu tilmaamay fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr faidaa cazamta fatawakal cala allah ina allaha yuxibu lmutawakkiliin waxaa kaloo aayaadka lagu tilmaamay oo mar labaad lagu soo celiyey asbaabu hasiimati lmuslimiina fii uxud waxyaabihii sababay muslimiintu uxud inay ku jabaan oo dembigay iyagu galeen ah oo markay amarkii nebiga caasiyeen awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum anna hada qul huwa min cindi anfusikum waxaa la tilmaamay jabka iyo hasiimada ku dhacday iyagu inay u sabab yihiin dembigay iyagu galeen iyo gafkoodii waxaa kaloo ku sugan aayaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay fadliga iyo maqaamka iyo wanaagga ay leeyihiin almustajiibuuna lilahi wa rasuulih aladiina istajaabuu lilahi warasuuli min bacdi ma asaabahum alqarx liladiina axsanuu minhum waataqow ajrun cadiim waa fadli aada iyo aada u weyn ruuxa allah subxaanahu wa tacaala u hoggaansama ee hawadiisa ka hormariya hanuunka waxaa kaloo aayaadka rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala daruuratu tamaayusi bayna almu'miniina waalmunaafiqiin inay arrin lagama maarmaan oo daruuriya tahay inay kala soocmaan oo la kala madho mu'miniinta iyo munaafiqiinta oo aan laysu wanaanayn maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh xataa yamiiza alkhabiisa min altayib wma kana allahu liyuطlicakum cala algaybi walaakina allaha yajtabi min rusulihi man yashaa waxaa kaloo rabbi tilmaamay tabaaraka wa tacaala caaqibat lbukhli fi dunya waalaakhira cidhibxumada ka dhalanaysa gacan adayga iyo bukhliga if iyo aakhiraba walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlih huwa khayra lahum bal huwa sharu lahum sayuطawaquuna maa bakhiluu bihi ywma alqiyaamah walilaahi miiraasu asamaawaati walard wallahu bima tacmaluuna khabiir allah waxaa uhi subxaanah huma anzala dabeed alla waxa uu ku soo dejiyey calaykum korkiina mu'miniintiiyay min bacdi algami murugadii idinku dhacday dabadeed waa jabkii uxud helaye dabadeed alla korkiina waxa uu ku soo dejiyey amanatan ammaan iyo nabadgelyo ka bedel amanada oo nucaasan lula ayuu korkiina ku soo dejiyey oo lulada ay luloodeen baaba ammaanka ka turjumaysay oo waxa weeyaan lula ku soo degtay ilaa midkood seefta gacanta uu ku haya ay ka dhacaysay haddana uu soo qaadanayay marka lulada lagu soo dejiyey luloodeen ayaa ammaan iyo nabadgelyo ah waayo ruuxu si kastuu u argagaxiyo cabsi u hayso hadduu seexdo dee way ka ba'saa marka luladaasaa ammaan ahayd lagu soo dejiyo korkooda huma anzala dabeed waxa uu ku soo dejiyey rabbi calaykum korkiina min bacdi algami qoomamadii iyo murugadii idin heshay dabadeed alla wuxuu idinku soo dejiyey amanatan ay ammaanan nabadgelyo ka beddeloo nucaasan lulo ayuu alla idinku soo dejiyey lulada oo yaqshaa daboolaysa daa'ifatan koox oo minkum idinka idinka mid ah waa mu'miniintii wa daa'ifatun kooxna qad ahammathum waxa murugo gelisay anfusuhum nafahoodii oo lafahooda meel ay dhigaan iyo meel ay ku badbaadaan baaba waxa weeyaan aada iyo aada u cabsi iyo murugo gelisay waa munaafiqiintii kuwaas oo waxaa la leeyahay ilaan munaafiqiin iyo mu'miniinba waa la ysdhex joogaye ammaanka luladu mu'miniinta korkooduu ku soo degay munaafiqiintu si ammaanka may haysan ee cabsi ayaa bowdyaha iyo lugaha isla dhacayeen oo halkeed u baxsataan ay waxa weeyaan ku fakerayeen wa daa'ifatun kooxna waa munaafiqiintiiyo qad ahammathum waxa murugo gelisay anfusuhum nafahoodii baa murugo geliyey halkeed u baxsataan yadunnuuna waxay u malaynayeen kuwaasi waa munaafiqiintiiyo billaahi alle waxay u malaynayeen hayra alxaqi ay dannan hayra alxaqi mala aan xaq ahayn bay ale kaayay ilaahay ka malaysanayeen yadunnuuna waxay u malaynayeen billaahi alle hayra alxaqi ay dannan hayra alxaqi mala aan xaq ahayn ayay ilaahay ka malaysanayeen danna aljaahiliyati ay dannan ka danni aljaahiliya malaha aan xaqa ahayn oo jaahiliyada malahoodii oo kale ah oo waa tashbiih baliiq oo xeel dheer oo adawaatu tashbiihi laga xadfay ay ka danni aljaahiliyati waxay ilaahay ka malaysanayaan mala xaqdarro ahoo gaalada malaheedii oo kale ah oo malahaasi muxuu yahay inaan ilaahay nebi muxamed aanu u gargaarayn ee la jebinayo gaaladuna guusha ay leeyihiin malaha xunbay malaysanayeen oo munaafiqiinta iyo gaalada ayaa isku malo ah oo sida gaaladuba ay sidaa u malaynayaan ayaa munaafiqiintuna ay sidaa malaysanayeen sidaasay u baqanayaan jaahiliyada haddii la idlaaqana waxay ku dhacdaa gaalnimada dhammayska tiran leh oo aljaahiliyatu almutlaqa waa kufaarta laakiin ruuxa muslimka ah waa laga heli karaa sifo ka mida sifaadkii jaahiliyada waayo wax kasta oo kitaabka iyo sunnada khilaafo oo dembi ama macsiyo ah waa jaahili laakiin ruux mu'min ah ama ummad muslimiina jaahiliye dhammaystiran dhexdooda lagama helo waayo dee iimaaniye islaamnima baaqi ku ah marka haddii la idlaaqo waa gaalnimada iyo maa qabla alislaam wixii dadku ay ku sugnaayeen yadunnuuna waxay u malaynayaan billaahi alle munaafiqiintu hayra alxaqi ay dannan hayra alxaq mala aan xaq ahayn oo baatila ayay alle ka malaysanayaan oo ah inaanu ilaahay rasuulkiisa u hiilinayn oo gaaladu ay guulaysanayso danna aljaahiliya ay ka danni aljaahiliya jaahiliyada oo gaalada ah malaheedii oo kale ayay alle ka malaysanayaan oo sida gaaladuba u malaysanayaan iyagu inay guusha leeyihiin nebiguna uu guuldarraysanayo waa sidaasoo kale munaafiqiintuna yaquuluuna waxay odhanayaan hal lanaa ma noo sugnaaday oo min alamri waa munaafiqiintii ah hal lanaa ma noo sugnaaday bay odhanayaan min alamri arrinka iyo talada xaggeeda ma nooga sugnaaday min shayin ay shay-un wax talada wax ma ku leenahay oo dagaalka iyo tabtiis iyo arrinkiisa wax mana laga weydiinayaa qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow ina alamra amarku kullahu dhammaantii lilaah ilaahay buu u sugnaaday tale allah iskale siday u dhan tahay yukhfuuna waxay ku qarsanayaan munaafiqiintu fii anfusihim nafahooda dhexdooda maa shay shayga oo laa yubduuna aanay kuu muujinayn laka adiga nebi maxamedow waxaanay kuu muujinayn bay quluubtooda ku qarsanayaan waa maxay waxay qarsanayaan ilaah baa kashifo bannaanka u soo bixiyey yaquuluuna waayo jumlada yaquuluuna waa bayaanun limaa waxay caddaynaysaa waxaanay muujinayn ayaa ilaahay qeexo u caddeeyey waxay qarsanayaan waxa weeyi yaquuluuna waxay odhanayaan low kaana hadduu noo ahaan lahaa lanaa annaka min alamri arrinka xaggiisa hadduu nooga sugnaan lahaa shay-un wax talada haddaanu wax ku lahaan lahayn maa qutilnaa na laguma laayeen haahunaa halkan yacnii tab iyo xeelad wanaagsan baanu ka tabaysan lahayn oo ka xeeladaysan lahayne halkanna laguma laayeen laakiin tala xuma halkaa lanoogu laayo annakuna talada waxba na lagama siin nebigay ku eedaynayaan sala allahu calayhi wasalam waxaashaahu can daalik waana ka nasahanyahe waxay u nisbaynayaan qul waxaad ku tidhaa nebi muxamedow kuwa munaafiqiintaee afkooda waxaa soo marinaya low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna dhexdooda haddaad ku sugnaan lahaydeen oydan kaba soo baxdeen labarasa waxa soo banbixi lahaa aladiina kuwii kutiba lagu qoray calayhim korkooda alqatlu dilka kuwii dilka hore loogu qoray ee loo qadaray xataa haddaydan dagaalba idinku u soo baxdeen iyagaa bannaanka u soo bixi lahaa kuwa dil in la dilo loo qoray ilaa madaajicihim makaanu jiifkooday u soo bixi lahaayeen oo halka imika dhinacoodu yaalle ay ku dhinteen iyagoo lugahooda ku socda cagahooday kusoo doonan lahaayeen macnaha waxaa la tilmaamayaa ninkii loo qoray halkaa in lagu dilo marnaba kama baaqsadeen xataa haddaanu dagaalka iman lahayn halka lagu dilaya cagihiisuu kusoo doonan lahaa waliyabtaliya allaahu maa fii suduurikum waliyumaxisa maa fii quluubikum jalaaludiin asuyuuti ciladan wuxuu usoo qadarayaa macluul muqadara oo lagu cilaynayo oo laamka lagu xidhayo liyabtaliya macnuhuna waxa uu noqonayaa wa facala maa facala biuxud ilaahay wuxuu idinku sameeyey wuxuu idinku sameeyey uxud oo jabka uu idinku sababo idinku riday liyabtaliya allaahu si alla u imtixaamo maa fii suduurikum laabihiinna dhexdooda waxa ku sugan iyo waliyumaxisa si alla u kala saaruu u kala sooco maa fii quluubikum qalbiyadiinna dhexdooda waxa ku sugan wuxuu alla sidaa u sameeyo hasiimada iyo jabka idinku riday maalintii uxud si uu u kala soocuu u kala saaro laabihiinna iyo qalbiyadiinna waxa ku qarsoon ee min aliimaani waannifaaq iimaankiiyo nifaaqa ah kol haddaa isugu jirtaan mu'miniin iyo munaafiqiin waa si laydiin kala madho oo munaafiqana nifaaqiisu bannaanka u yimaado mu'minkana iimaankiisu bannaanka u yimaado waana sida dhacday oo mu'min iyo munaafiq waa kala soocmeen maalintii uxud wallaahu allana caliimun waa kii u ogaal badan bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiibka yihiin ee qalbiyada ku qarsoon ilaahay waa ogyaho waa arkaya oo waxba kama qarsoona alla waxau idhi ina aladiina kuwa tawallow jeestay minkum xaala idinka idinka mid yihiin mu'miniintii haddaad tihiin yowma maalintii iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labada col maalintay labada ciidan ama labada kooxood waa mu'miniinta iyo gaaladee ay ku kulmeen goobtii uxud kuwii jeestay ee jabay ee dhabarka jeediyey waa mu'miniintii inama stazallahum waxa uun simbiririxiyey wax kala maahay ashaytaanu shaytaan uunbaa simbiririxiyey oo gafkaa geliyey bibacdi maa shay badhkii ayaanu shaydaan ku simbiririxiyey shaygaasoo kasabu ay kasbadeen mu'miniintu waa gefkii ay ka galeen amarkii nebi muxamed markay caasiyeen walaqad sadaqakum allaahu wacdahu id taxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun minkum man yuriidu addunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira markaa gefkii aad gasheen oo buurtii wiidhaha ka soo dhaqaaqina aa ka soo dhaqaaqdeen sababkeeda ayaa wixii idinku dhacay idinku dhacay walaqad cafa allaahu wallaahi laqad cafa allaahu ilaahay waa idinka saamaxay ilaahay waa cafiye canhum iyaga mu'miniintii mu'miniintii ilaahay waa cafiyey oo gefkay galeen waa ka dhaafay waayo ina allaha alla gafuurun waa kii dembi dhaafis badan xaliimun ee dulqaad badan een cuquubada caasiga aan u soo dedejin ee dib ugu dhiga waxaa laga qaadanayaa inama stazallahum shaytaanu nisbatu suu'i washari ila shaytaani laa ila allah hadiyo jeer iyadoo shar iyo khayrba rabbi uu qadaro oo qul kullun min cindi illaah ayaa haddana wixii xun xagga shaydaan loo tiiriyaa waayo nebigu waa ki yidhi washaru laysa ilayka ducadii ducaau lqunuud yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa takuunuu ha ahaanina kaladiina sida kuwii kafaruu gaaloobay oo wa qaaluu yidhi liikhwaanihim fii ikhwaanihim fii sha'ni ikhwaanihim walaaladood arrinkooda ka yidhi halkan jalaaludiin asuyuudi wuxuu odhanayaa liikhwaanihim ay fii sha'ni ikhwaanihim markaa waxa kala duwan walaaladood bay ku yidhaahdeen si toos ah iyo arrinka walaaladood bay ka yidhaahdeen iyagoo ka maqan laakiin ka warbixinaya arrinka walaalahood marka wuxuu tilmaamayaa laamtan liikhwaanihim maaha laamu tabliiq oo laamu tabliiq hadday tahay waxaa la odhan lahaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen liikhwaanihim walaaladood ku yidhaahdeen ilaan qowlka ayay walaaladood gaadhsiinaysaa markaa laamta waxaanay sidaa macnuhu ku ansixi lahaa kuway ku leeyihiin hadday hor joogaan laakiin kuway sidan ku leeyihiin ma hor joogaane waa kuwo ka maqan oy ka warramayaan oo waxaa u daliila maquululqowlka waxay odhanayaan low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu haddayna ag joogi lahaayeen oonay dagaal u bixi lahaayeen oonay dagaalka u bixi lahayn may dhinteen lamana dileen dee hadday hor joogaan waxay ku odhan lahaayeen maa muttum wamaa qutiltum laydinma dileen manaydaan dhimateen laakiin dad laaye oo dhintay oo kaba maqan ayay ka warbixinayaane kuwo hor jooga ma aha sidaa daraaddeed laamtu waa bimacnaa fii macnuhuna wuxuu noqonayaa yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa takuunuu ha ahaanina kaladiina sida kuwii kafaruu gaaloobay oo waqaaluu yidhi liikhwaanihim fii ikhwaanihim fii sha'ni ikhwaanihim walaaladood arrinkooda ka yidhi maxay ka yidhaahdeen idaa darabuu markay socoteeyaan walaaladood fil ardi ay cala al ardi arlada korkooda markay safraan ee socdaan oo famaatuu usoo qadar dabeed ay dhintaan aw kaanuu ama ay ahaadaan gusan kuwa duulayoo duulaan ah oo faqutiluu lalaayo usoo qadar low kaanuu ka yidhi marka maquulul qowlkii qaaluudu waa maxay waa low kaanuuda oo macnuhu waxa weeye kuwa walaaladood arrinkooda ka yidhi markay iyagoo socota a dhintaan ama iyagoo duulaana la dilo maxay ka yidhi low kaanuuda weeyaan waxay ka yidhahdeen maquulul qowlku waxay ka yidhaahdeen low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa agtayada hadday ahaan lahaayeen oo aanay socoteeyeen ama duulaan u baxeen maa maatuu may dhinteen haddaanay dee socotayn lahayn oo iska joogi lahaayeen safarka kumay dhinteen wamaa qutiluu lagumana dileen duulaanka haddaanay duuliba lahayn oo ayir iska joogi lahaayeen agtayada liyajcala allaahu laamta waxaa tacalluqeeda ka dhigaysaa qaaluuda halkaasaad ku xidhaysaa oo qaaluu daalika ama qaaluu maa qaaluu waxay yidhaahdeen waxay u yidhaahdeen liyajcala allaahu si alla uga yeelo daalika ay daalika alqowl hadalkaa ay yidhaahdeen xasratan qoomamo si alla uga yeelo oo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugan oy ka qoomamoodaan oo ay ka xumaadaan sulaymaan aljamal wuxuu futuuxaatulilaahiyaha ku odhanayaa jacaladani maanta waa bimacna tasyiir laamtuna qaaluudaan lagu xidhayaa marka macnuhu waxa uu noqonayaa waxay sidaa u yidhaahdeen liyajcala allaahu ay liyusayira allaahu dalika alqowl si alla uga ahaysiyu uga yeelo odhaahdaa ay yidhaahdeen cidhibteeda dambe si uu rabbi uga yeelo xasratan qoomamo oo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugan laamtana waxaa looga dhigay sida uu tilmaamayo jamalku laamulcaaqibati wasayruura iyo jalaalaynkuba waxaa looga dhigayaa laamulcaaqiba wasayruura waayo markay odhaahdan leeyihiin iyagu ugama jeedaan si ay ugu qoomamoodaan qasadkoogu maaha sidaa laakiin cidhibta iyo ma'aalka hadalkoodana ku dambaynaya qoomamo iyo murugo marka laamulcaaqiba waa sidaa waayo iyagu uma odhanayaan liajli dalik laakiin cidhibta dambea sidaa noqonaysa iyo ma'aalka dambe marka liyajcala allaahu markaa maa maatuu wamaa qutiluudana waxaynu ka fa ka fahamnay halka hore fa maatuu iyo fa qutuluu in la qadarayo oo wayna kii nidhi idaa darabuu fi lardi fa maatuu aw kaanuu guzan faqutiluu halkee laga fahmayaa maa maatuu wamaa qutiluu marka waxay yidhaahdeen low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa agtayada oonay safreenba duulaanna u baxeen maa maatuu mabay dhinteen haddaanay safriba lahayn oo socotada lagu kumay dhinteen wamaa qutiluu lamana dileen oo haddaanay duuliba lahayn dee duulaan laguma dileen liyajcala allaahu ay qaaluu daalika waxay sidaa u yidhaahdeen liyajcala allaahu ay liyusayira allaahu si alla uga ahaysiiyo daalika qowlka ay yidhaahdeen xasratan qoomamo yacni hadalka cidhibtiisa dambe si alla uga yeelo xasratan qoomamo oo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugan waa si ay aayaha iyo cidhibta dambe uga qoomamoodaan qowlkay iyagu afkooda ka yidhaahdeen wallaahu allana yuxyii isaga ayaa wax nooleeya wayumiitu dilana wax had iyo jeer mutacallaqu lixyaai walimaata waxaa loo xadfaa liiraadati alcumuum oo wax kastoo la nooleeya allaa nooleeya wax kastoo la dilana allaa dila alixyaa walimaata allay gaar u tahay wallaahu alla yuxyii isagaa nooleeya waxa uu doono oo wayumiitu dila waxa uu doonana wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii u arag iyo ogaal badan weeyi walaa in qutiltum haddii laydin dilo oo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa laydiin dilo aw muttum ama ilaahay jidkiisa aa u dhimataan iyadoon cidina idin dilin macnaha jihaadkii idinkoo ku dhex jira haddii laydin dilo ama iskiinba ugu dhimataan lamakfiratun dembi dhaafoo min allaahi alle xaggiisa ka ahaada iyo wa raxma naxariis ayaa khayrun idinka khayr badan mimaa yajmacuuna ka ay urursanayaan ee adduunyo ah waxay urursanayaan adduunyo waxa idinka khayr badan dembi dhaaf iyo raxmad rabbi korkiina ugu deeqo wala in muttum haddii aada dhimataan aw qutiltum ama laydin dilo la ilallaah ilaahay xaggiisa unbaa laa ilaa hayrihi meel kale maahee tuxsharuuna laydiin soo ururinayaa oo xasrigu waa taqdiimka jaara majruurka mutacalaqiisa laga soo hormariyey ayaa xasriga iyo takhsiis ka faa'iideynaya oo la ilallaah laa ilaa hayrih ilaahay xaggiisa oo keliya unbaa tuxsharuuna laydiin soo kulminayaa allah waxau ihi fa bimaa raxmatin maada waxaa la yidhaha sila ama tawkiid oo qur'aanka iyadoo laga edebsanayo xuruufta dee luqada carabiga icraabta aan maxal ku lahayn ama macno gaara aan u iman halka luqada carabiga xarafkani waa zaa'id laga yidhaahdo qur-aanka dee laa ziyaadata fiihi walaa naqsa marka iyadoo laga edebsanayo waxaa la odhanayaa waa silo ama tawkiid macnaha uun akidaya oo adkaynaya marka fa bima raxmatin ay fa biraxmatin naxariis sababteed oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay ayaa linta aada ugu dabacsanaatay nebi maxamedow lahum iyaga walow kunta haddaad ahaan lahayd fadan mid dabeecad adag oo khaliida alqalbi qalbi qallafsan lanfaduu waa kaa yaaci lahaayeen dadku min xawlika hareerahaaga waa ka didi lahaayeen oo cidina kuguma soo hagaagteen ee facfu iska cafi nebi moxamedow canhum iyaga oo wastakfir u dembi dhaaf dalab lahum iyaga oo washaawirhum kala tasho fi lamri ay ilumuur arrimaha adduunyada ama dagaalka ama wixii daliil iyo nas aan lahayn kala tasho saxaabadaada oo alamru waa waaxidu lumuuri lalawaamir fa idaa casamta marka aada go-aansateed arrinka goosato tala dabadeed ilaan talo waxa ka dambeeya in la go-aamiyo oo la guddoomo arrin ah fa idaa casamta marka aada go-aansato arrinka tala dabadeed dee fa tawakkal tala saara cala allaahi alle korkiisa oo talada aad tashateen ha isku hallayne ilaahay tala saaro waayo ina allaha alla yuxibu waa jeceliya almutawakkiliina kuwa tala saarta aayaddan waxaa lagu tilmaamay dhaqan wanaaggii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ay waajib tahay mu'min walba inuu kaga daydo oo sidiisoo kale u sameeyo waa raxmadda oo ruuxa mu'minka ah waa inuu noqdo hayin layin raxiim oo dabacsan oo aan qallafsanayn waayo had iyo jeer diinta iyo dacwadda qofka xambaarsan waxaa lagu soo hiranayaa markuu dabacsan yahay raxmad laga dareemo haddiise uu qallafsan yahay dadku waa ka didayaan marka kelimadaada xaqu iyaanay u ekaanin dee hooy oo ku go ama qaada ama ha qaadan adiga yeelkaa yacni qul kelimataka wamshi kelmadaada dhahoo dhaqaaqun yaanay kaa noqon ee hadafku ha noqdo dadku inay hanoonaan oo ruuxu markuu dadka lexe jeclaynayo iska dha-uun maaha kelmadiba kelmaday ka fiican tahay ayuu xulanayaa dee dabeecadda dadkana waa taqaanaan haddii aan lagaa dareemin dabac iyo naxariis war nagala tag baa lagu odhanaya marka dadku inay diinta ka didaanba adu inaad sabab noqotaa suurowda idan dabcigaagu hadduu qallafsan yahay dabciga iyo diinta ha isku khaldin naftaadana isku day inaad ku barbaariso diinta oo dabacii iyo raxmaddii rasuulka aad ku sifowdo xoolahaba waa la layliyaa oo qaalinka buubaya ee aan la raran karayne haddii dhiil biyo-a lagu raro kala tuuraya dee sida loo layliyayo loo tababarayo awr hayina oo la gaadiidsado so isuma bedelo dee haddii xayawaanka iyo nimcooleyda iyo xoolahu ay layli yacni la layli karo bani aadamka alla uu karaameeye walaqad karamnaa bani aadam miyaan la layli karayn naf- naftiisa qof walba wuu layli karaa marka dabeecaddana culimmadu waxay yidhaahdaan waa khilqi iyo kasbi qofna dhalan bay ka tahay dabaca iyo hayinnimada wuu u dhashay oo iska keenkeeni maayo midina waa kasbi oo qofku waa inuu iska keenkeeno oo u kasbado oo naftiisa u layliyo oo dabciga xun uu ka nadiifiyo waa inuu dadaal iyo juhdi ku keeno marka haddaad dabeecad xun tahay naftaada la jihaad ha odhanun dee waan dabeecad xume iska ka ilaaliya laakiin naftaada ka shaqe washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah nebiga waxaa la amray isagoo waxyi uu ku socdo ayaa haddana yidhi saxaabadaada la tasho xaakimka muslimka ah ee guulaystay ee talada saxda ah ku toosanna waa ka ummaddiisa la tashada ha yeeshee taladu sida dimuqraadiyadda maaha maaha bawadabba kii dhaqaaqee socdaba waxweydii yacni caruur iyo dumar iyo dad aan xilba saarayn oon iyagu mas-uuliyad hayn inta laysku soo bixiyo maxay idinla tahay maaha talada islaamku talada islaamku waxa weeye ahlulxalli waalcaqdi dadka talada ummadda xidha ee fura in wax la weydiiyo oo la talageliyo waa culimada iyo waxgaradka iyo cuqaasha iyo dadka ummadda horjoogayaasha iyo hormoodka u ah kuwa in wax la weydiiyo waa arrin waajib ah laakiin dimuqraadiyadda dee waad ogtihiinoo iyadu waxa weeyaan ummadoo dhan waxweydii ummadoo dhan inta laysku soo bixiyo waxaad doorataan ama gaal ahaw ama mu'min ahaw ama caruur ahaw ama ciroolo ahaw ama dumar ahaw ama rag ahaw iyadu waa ummadoo dhan waxweydii laakiin talada islaamku sidaa ma aha xaakimka markaa waajib bay ku tahay nebi maxamed isagoo ku dayanaya washaawirhum fil amri dadka talada la leh ee culimo iyo waxgaradba ah in umuurta uu kala tashado ha yeeshee maxaa daba taalla fa idaa cazamta fatawakal cala allah dadka la tasho go-aanna yeelo dee kii wax ku yidhaahdaba haddaad haya tidhahda ma ummad baad maamuli waad xukumi karaysa ma xukumi kartid laakiin ummadda taladeeda markaad soo ururiso dee ummaddu waxay u baahan tahay cid u go-aamiso oo go-aan qaadata marka waa fa idaa cazamta fatawakal cala allah markaa dadkii mudnaa in wax la weydiiyo weydiiso waxay kula noqotee munaasaba adigu u go-aami oo dadka ha dhex dhigin oo ha ka dhaqaaqin haddii kale dee ummaddu kala socon mayso allah waxa uhi in yansurkum allaahu ilaahay hadduu idiin hiiliyo sidii maalintii beder falaa haaliba wax idinka adkaan karaa lakum idinka idiinma sugnoo idin muquunin kara wa in yakdulkum hadduu idin hoojiyana sidii maalintii uxud faman waa kuma daakan alladii kaasoo yansurukum idiin hiilin kara min bacdihi ay min bacdi khidlaani hoojinta alla idin hoojiyey dabadeed yaa idiin hiilin kara ama min bacdihi ay min bacdi alkhidlaan hoojintaa dabadeed yaa idiin hiilin kara oo damiirka min bacdihi ama waxaa loo celinayaa mastarka laga fahmay yakhdulkum waxaanay culimmadu yidhaahdeen yakhdulkum ficilka khadala mastarkiisa khudlaan iyo khidlaan waxaa afsaxoo fasaaxo badan in la kasriyo kha'da oo khidlaan la yidhaah marka haddii loo celiyo mastarka yakhdulkum laga fahmay oo khidlaan ah waa min bacdi alkhidlaan hoojinta dabadeed yaa idiin hiilin kara haddii loo celiyo allah oo la yidhaah min bacdi khidlaanihi ay min bacdi khidlaani illaahi ilaahay hoojintiisa dabadeed yaa idiin hiilin kara weeyi oo markaana wuxuu noqon masdarun mudaafun lifaacilihi wa cala allah alla uun korkiisa falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna kuwa mu'miniintii alla uun ha tala saartaan oo arrinkooda ha u dhiibtaan ilaahay waxau ihi wamaa kaana uma ahaanin linabiyi nebi ay maa saxa wala staqaama wax quman oo ansaxayo suurtagalaba ma aha maa kaana haddaad maqasho waa wax mustaxiil oon dhacay marka wamaa kaana uma ahaanin oo suurtagalba ma aha linabiyin nebi uma habboonoo suurtagal uma aha an yaqulla inuu khiyaameeyo oo haniimo wax ka qaato si hoose waman axadka yaqlul khiyaameeye khaniimo ama khiyaano guudba la yimaada ya'ti waa la imanayaa bimaa halle ay biladii hallahu kii uu khiyaameeyey laftiisuu la imanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame isagoo qoorta u sudhan suma tuwafaa dabeed waxaa loo oofinayaa oo loo dhammaystirayaa kullu nafsin naf walba waxaa loo dhammaystirayaa maa kasabad ay jazaau maa kasabad waxay shaqaysatay abaalkeedii baa loo wafaynayaa oo loo dhammaystirayaa walxaal baana loo oofinayaa hum nafahaasi laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn oo hum nafaha damiirka jamaca aan nafaha loo celinayo waxaa laga fahmay kulluda cumuumka kullu nafsin ile nafsin waa mufrad laakiin inay yacni nufuus tahay macnaha nafo fara badan kullidaa laga fahmayaa kullu nafsin inay nufuus tahay sidaasaa u ansaxay damiiru jamac inuu bimacna nufuus ugu noqdo ile naf keliya maahe waa kullu nafsin eh aayaddan waxay soo degtay markii waxa weeyaan inta haniimo dagaal dabadeed haniimadii gaalada laga qabsaday mare inta laga waayey qatiifatun xamraa ayaa dadkii qaarkood baa yidhi nebigaa qaatay oo dee munaafiqiintiibaa saxaabada ku dhex jirta marka munaafiqiintu iyagoo nebiga ku ceebaynaya calayhim lacaa'inullaah ayay yidhaahdeen kollay nebigaa qaatay oo meel dhigtay iska daaya markaasay soo degtay wamaa kaana linabiyin an yagulla ma suurtagal aha inuu nebi guluul sameeyo waxaana la yidhaha guluulka waa alakhdu min alghaniimati qabla qismatiha marka gaalada xoolaha laga qabsado intaan la qaybin in hoos wax looga qaato ayaa guluulka la yidhaha gaar ahaan waxaa kaloo lagu idlaaqaa baa la yidhi guluul kullu khiyaanatin caama xoolo kastaoo dan guud oo caam oo muslimiintu ay leedahay wixii laga khiyaamee laga qaado guluul baa la yidhaah ilaan khaniimaduba ummadda mujaahidiinta ayay u dhaxaysaa waa caame sidaa darteed dadka xilalka guud dowladaha iyo xukuumaadka ka haya mushaharkooda xalaasha ah ee dhididkooga iyo shaqadooda lagu siiyo mooyaane wixii ka baxsan ee aan waxa weeyaan si xalaala loo siin inay xoolaha ummadda ka qaataan waa nooc guluul ka mid ah oo qiyaamaha qoorta iyagoo u sudhan ay la iman doonaan waayo guluul waa khiyaano caam oo dhan ayaa lagu idlaaqaa guluul walow gaar ahaan haba loo yidhaahdo khaniimo wixii laga qaatee khiyaano oo dhanna caam ahaan waa lagu idlaaqaa guluul bimaa halla maadu ma masteriya mise waa mawsuul waxaynu marray mawsuulka oo sida raajixa ah markaana macnuhu wuxuu noqonayaa biladii hallahu shayga laftiisii buu la imanayaa macnahana waxaa xoojinaya xadiidka saxiixeynka ku sugan ee abuu hureyre uu warinayay inuu rasuulku intuu kacay maalin maalmaha ka mid ah sala allahu calayhi wasalam oo guluulka iyo arrinkiisa aad uga hadluu dadka ugu weyneeyey ayaa waxau yihi laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaamati calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa yaquulu yaa rasuula allahi akisnii fa aquulu laa amliku shay-an qad ablaqtuk wuxuu yidhi waryaan helin midkiin oo maalinta qiyaame yimaada qoorta isagoo awr ku xambaaran oo qoorta awr ku sita awr ololaya ololku waa cida geela awr ciyaya oo ololaya midkiin isagoo qoorta ku sita qiyaamahayaan helin oo aanu ii imanin dabeed aanu odhanin rasuulkii ilaahay ou ii gargaaro waxii qabo dabeed aan ku odhanayaa aniguna waxba kuuma hanan karo waan ku soo gaadhsiiyey xaqee adaa ka baydhay oo ku socon waayey kadib nebigu waxa uu sheegay dee waxa weeyaan adhigii lo-dii mataacii alaabihii kale markaa ruuxu wax alla wuxuu khiyaameeyey ama neef xoolaa ama dahab ama fido ama dheeman ama macdan ama wax kale wax alla wuxuu dan guud iyo xaq muslimiin khiyaano ku qaatay qoorta isagoo ku sito qiyaamaha iman oo tuurta ku sitoo xambaarsan waana lagu cadaabaya oo waa lagu ciqaabaya marka kaasaa raajixa in bimaa khallamaada mawsuul laga dhigo oo wuxuu khiyaameeyey laftiisiibuu la imanaya la yidhaah waxaa kaloo lagu tilmaamay maada mawsu waxaan u jeedaa masteriye oo markaa bimaa halle ay biguluulihi khiyaamadiisiibuu la iman dembiguu galayoo dee ciqaab iyo cadaab uu ku mudan wamaa kaana uma ahaanin linabiyi nebi an yagulla inuu khiyaameeyuu haniimo iyadoon la qaybin hoos wax uga qaato waman axadka yaglul wax khiyaameeyey haniimo wax ka qaata ama khiyaano kaloo caama la yimaada yati waa iman doonaa bimaa halle ay biladii hallahu kii uu khiyaameeyuu la iman isagoo xambaarsan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame uma tuwafaa dabeed waxaa loo dhammaystiri doonaa kullu nafsin naf walba maa kasabad ay jazaau maa kasabad waxay shaqaysatay abaalkeedii waa loo oofin doonaa walxaal hum iyaga nafahaasi laa yudlamuuna aan la dulmiyey allah waxaa u ihi afaman mid kaasoo itabaca raacay ridwaan allahi rabbi raalli ahaanshihiisu kaman mid miyuu la mid yahay oo hamsatul istifhaamka maxalkaad ka macnaynaysaa waa kaman afaman axad itabaca raacay ridwaanallaahi ilaahay raalli ahaanshihiisu kaman mid miyuu la mid yahay la mid maahe waa istifhaam inkaari oo bimacna nafyi ah ay laa yastawiyaan kaman sidii mid oo kale miyuu yahay maahe kaasoo baa-an noqday oo bisakhatin cadho la noqday cadhada oo min allah alla xaggiisa ka ahaatay oo wa ma'waahu hoygiisuna jahannamu jahannamo uu yahay wa bi'sa waxaa u xumaatay almasiiru ay ilmarjicu waalma'aab meel loo noqdana waxa u xumaatay ay hiya jahannamo ayaa u xumaatay ciyaadan billaah hum iyagu hum damiiru jamacaasi wuxuu u noqonayaa afaman itabaca ridwaanallaahi iyo kaman baa'ada waxaanu jamacnimo ugu noqday horaynu usoo tilmaanno manta mawsuulkiihi xagga lafdigana waa ka mufrad xagga macnahana waa ka jamac marka mufrad haddii loo celiyo waa biictibaari lafdi jamac haddii loo celiyna waa biictibaari lmacna marka iminka waa jamacii macnaha oo hum baa u noqonaysee hum iyagu waa kuwa raalli ahaanshaha raacay iyo kuwa cadhada la noqdayba labaday humtu u wada noqonaysaa hum iyagu kuwa ridaha rabbi raacay iyo kuwa cadho la laabtayba darajaatun ay dawow darajaat waa kuwa darajooyin kala duwan u saaxiiba cindallaahi alla agtiisa haddaba darajaadku waa darajooyinka jannada kala sarreeya naarta se darajaad lama yidhaha waxaa la yidhaha darakaad oo waa kaaf oo waa dabaqyada naareed ee kala hooseeya oo sida jannadu ay u kala sarraysay u kala fadli badan tahay ayaa naartuna siday u kala hoosayso ay u kala xanuun kulushahay haddaba iyadoo labadii qoloba la tilmaamayo darajaad maxaa loogu wada tilmaamay waa min baabi takliib baa la yidhi waxa la xoog badiyey uun jaanibkii jannada ee naartiina waa soo gelaysaa macnuhuna wuxuu noqonayaa dawu darajaatin darajooyin kala duwan oo darajooyinkii jannadee kala sarreeyey iyo darakaadkii naartee kala hooseeyeba leh labadaasay dee u kala baxayaan man itabaca ridwaanallaahi iyo man baa'a bisakhati illaah hum iyaguba allow yidhi darajaatun ay dawu darajaatin darajooyin kala duwan ayay u saaxiib yihiin oo cindallaahi ilaahay agtiisa darajooyin kala duwan bay leeyihiin oo qaarna darakaad kala hooseeyay gelayaan qaarna darajaad kala sarreeya ayaa ay gelayaan wallaahu allana basiirunkii u arag badan weeyi bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan dee abaalkoodana marinaya laqad manna allaahu la wallaahi qad manna allaahu ilaahay waa u nicmeeye waa u nicmeeyey cala almu'miniina mu'miniinta ilaahay waa u nicmeeyey oo gallad weyn buu u galay manna mar waxaa la yidhaha waa bimacnaa ancama mannigu marna wuxuu noqdaa bimacnaa tacdaadi nicam marna waa tar sheegashada iyo nicmada qofka in loo tirsado oo kanaan kuu taray iyo kanaan kuu taray la yidhaahdo waa manni marna nicmaynta ayaa manni la yidhaahdaa marka iminka tar sheegashada iyo tirsashada nicmada mannigii ahaa maahee waa bimacnaa ancama waa nicmayntii maniguna waxaa la yidhi waa mamnuuc ilaa min allaahi wa rasuulih alle iyo rasuulkiisa mooyaane ciday manna sheegasho u bannaan tahay ma jirto oo alleh addoommadiisa wuxuu galay waa ugu manno sheegan karaa bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan rasuulkana waa u furan tahay oo ansaari haniimad uu qaybiye markay wax ka tirsadeen ee rasuulku yidhi miyaydaan raalli ka ahayn ani inaad ila noqotaan dadkuna laxda iyo awrka iyo waxa weeyaan saca ay la noqdaan macnaha dadku inay adduunyo la hoydaan oo guryahooda ula noqdaan idinkuna rasuulkii alleh guryihiinna aa kula noqotaan qaybtayda miyaydaan raalli ku noqon balaa bay yidhahdeen allah ilaah raalli ku noqonay oo allahu wa rasuuluhu amanu allah iyo rasuulkiisa ayaa korkayaga ku manno badan oo manni iyo wanaag badan waxa weeyaan noo sameeyo noo galay marka alle iyo rasuulkiisunbaa manna sheegasha u bannaantae addoommadu dhexdooda waxay isu galaan inay isu tirsadaan waa xaaraan laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa laqad manna allaahu ilaahay waa u nicmeeyey cala almu'miniina mu'miniinta id wakhti ayuu u nicmeeyey bacata uu ka soo bixiye fiihim dhexdooda rasuula rasuul markuu ka soo dhex saaray rasuulka oo min anfusihim nafahooda ka ahaaday jalaaludiin asiyuuti wuxuu odhanayaa laa malakan walaa cajamiya malagna ma aha oo jinsi aan basharka ahayn lagama soo saarina waa basharkay ahaayeen dhexdooda cajamina ma aha oo carabtii dhexdooda iyo reer banu haashim dhexdooda ayaa laga soo bixiyey sidaasuu odhanaya min anfasihim bifatxilfaa-ina waa la akhriyo kii idinku qiima iyo qaalisanaa id wakhtibaa alla u nicmeeya mu'miniinta bacata uu ka soo bixiye fiihim dhexdooda rasuula rasuul rasuulka oo min anfusihim nafahooda ka ahaado inay hebel hebel ay u garanayaan oo carab iyo nimankii reer banu haashim dhexdooda ka dhashay rasuulkaasoo yatluu akhrinaya calayhim korkooda ku akhriyaya aayaatihi ilaahay aayaadkiisa oo wayusakiihim tahiraya oo gaalnimo iyo shirki iyo xumaan iyo dembi oo dhan ka taahirinaya oo wayucallimuhum baraya alkitaaba kitaabkiiyo walxikmata sunnada wain kaanuu waina alamra washa'na intu waa mukhafafa min ahaqiila isamkeeduna waa damiiru sha'ni maxduufahe wainahu waina alamra washa'na arrinkiiyo xaalkuna waxa uu yahay kaanuu inay ahaayeen min qablu ay min qabli bicatihi soo bixintiisa horteed waxay ahaayeen lafii dalaalin baadi dhexdeed kuwa ku sugan baadida oo mubiinin cad aayaddanna waxaa lagu tilmaamay nicmada ugu weynaa addoommada alla u galay inay ka mid tahay rasuulku u soo diray ee iyaga ka mid ah waxaa la tilmaamay muhimaadka iyo shaqooyinka rasuulku uu qabanaya ee ugu mudan uguna muhiimsano inuu waxyiga ku dul akhriyayo inuu xumaan oo dhan ka sifaynayo inuu kitaabkiiyo sunnada barayo dacwaddii rasuulku waa taa waxaa asal u ah dadka in kitaabkiiyo sunnada waxyiga lagu akhriyo in laga daahiriyo caqiidada xun iyo camalka xun iyo bidcada iyo baadida iyo dembiga iyo shubahaadka iyo shahawaadka xumaan oo dhan in lagu barbaariyo oo lagu qurxiyo oo lagu koriyo wanaaggiyo quruxda kitaabka iyo sunnada waatay culimmadu ka cabiraan altasfiyatu waatarbiya in xumaan oo dhanna laga sifeeyo wanaag oo dhanna lagu barbaariyo oo waxa weeyaan lagu ababiyo oo lagu koriyo allah waxau idhi awalamaa asaabatkum markay idin haleesho mu'miniintiiyay musiibatun dhibaato iyo musiibo musiibada oo qad asabtum aada hore u haleesheen midlayhaa libinlaabkeed qultum ma waxaad tidhaahdeen annaa haadaa ay min ayna lanaa haadaa kani halkuu nooga yimi oo hamsatul istifhaamka awalamaa waxaad ka macnaysaa qultum waana istifhaam inkaariyaho maxaa sidaa u tidhaahdeen inaad tidhaahdaan may ahayn weeyaano waa lagu inkirayaa libinlaabka waxaa looga jeedaa maalintii beder toddobaatan bay gaalo ka dileen toddobaatanna waa ka qafaasheen maalintan uxudna muslimiinta toddobaatan baa laga dilay markaa waxaa idinku dhacday dhibaato idinku libinlaabkeed hore u hesheen oo dee idinku toddobaatan dilay iyo toddobaatan nolol lagu qabtay ahayd idinkana toddobaatan unbaaba laydinka dilay allah waxau idhi awalamaa asaabatkum markay idin haleeshay maalintii uxud musiibatun musiiba waa jabkii ku dhacaye musiibada oo qad asabtum dhab ahaan aad u haleesheen midlayhaa libinlaabkeed oo maalintii beder toddobaatan aa ka disheen gaalo toddobaatanna aa ka qafaalateen idinkana toddobaatan un laydinka dilay waa taa kale barhkeede qultum ma waxaad tidhaahdeen inaad tidhaahdaan may ahayne annaa haadaa halkuu kani nooga yimi sideennu u jabnay maxay ku dhacday arrinkani qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow huwa arrinkan jabkee idinku dhacay min cindi anfusikum nafihiinna agtooduu ka ahaaday ee meel dheer ha ka doonina waa amarkii nebi maxamed markaad khilaafteen ayaad jabteen waayo ina allaha alle calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii u awood badan weeyi marka waxaa laynagu barayaa dersiga uxud dembiga inuu jabku ku yimaado dersiga bederna daacada guushu inay ku timaado alla waxau idhi wamaa asaabakum wixii idin haleelay yowmaltaqa aljamcaani maalinkii labada ciidan kulmeen waa maalintii uxude wixii idinku dhacay ee jabka ahaa fa biidni illaah ilaahay idankiisa qadariga ayuu ku ahaaday oo allaa qadaray oo xukumay maaha sharci oo dee ilaahay muslimiintu inay jabaan iyo inay dhibaata ku dhacdo toona ma jeclayn raallina kamuu ahayne laakiin iyaga ayaa markay gefka galeen dee qadarka ilaahay wuxuu ku dareeray hasiimadaasi inay ku dhacdo oo waa sunnatullaahi walan tajida lisunnati illaahi tabdiila waa sunanta kowniga ah oo haddii la dembaabana jab baa dhacaya haddii rabbi la ateecana guul baa la gaadhaya wamaa asaabakum wixii idin haleele idinku dhacay ee jabka ahaa yowmaltaqa aljamcaani maalintii labada ciidan iyo labada kooxood ay kulmeen waa uxude fa biidni illaah ilaahay idankiisa iyo ogolaanshihiisa iyo qadarka rabbi ayuu ku dhacay iyo waliyaclama si uu alla u ogaado almu'miniina kuwa mu'miniinta ah iyo waliyaclama si uu alla u ogaado aladiina kuwii naafaquu munaafaqoobay oo ilaahay hore miyaanu ogeyn maye waa u ogaa laakiin waa si uu uga xasiluu bannaanka ugu soo baxo iimaanka iyo nifaaqa ku kala jira quluubta mu'miniinta iyo munaafiqiinta oo waataynu hore usoo tilmaannay cilmigan oo kale alla marka loo nisbaynayo ama lagu sifaynayo waa cilmiga abaalmarintiiyo cuquubadu ay ka dhalanayso oo looga jeedo yacnii shayga in la helu ahaado waa cilmi wujuudi ah oo markii hore hadduu cilmigu ugu tacalluqay inay sidaa kale yihiin iminka wuxuu ugu tacalluqayaa ficil ahaan qolo walba wixii ku jiray bannaanka inuu uga soo baxo abaalkeedii ay mudatay oo la mariye weeyi marka waa cilmiga culimmada qaarkood dee ay ka cabiraan cilmu duhuuri waaru'ya kala muujin labada qolo la kala muujinayo qolo walba wixii ku jiray markuu bannaanka uga soo baxo waliyaclama iyo si uu rabbi u ogaado almu'miniina kuwa mu'miniinta iyo waliyaclama si uu ogaado aladiina kuwii naafaquu munaafaqoobay wa qiila waxaa lagu yidhi lahum munaafiqiinta tacaalow kaalaya oo qaatiluu dagaalama fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa u dagaalama oo u dirira aw idfacuu ama difaacan nafihiina iyo ubadkiina iyo ooridiina iyo amwaashiina macnaha waxaa la leeyahay ama ilaahay dartii u dagaalama ilaahay dartii haddaydaan doonayna dee naftiinna iyo ooridiina iyo ubadkiina difaacda labadaa midun ku soo baxa qaaluu waxay yidhahdeen munaafiqiintii low naclamu haddii aanu garanayno qitaalan dagaal latabacnaakum low naclamu haddaanu ognahay oo meesha uu yaallo qitaalan dagaal latabacnaakum waanu idin raaci lahayn waxay uga jeedaan meeshu meel lagu dagaalamo iyo meel dagaal yaallo toona maahe talaxumaa taalla haddii dagaal meesha yaallo waanu idin raaci lahayn laakiin waxaani dagaal maahe waa talaxumo saasay u jeedaan calayhim lacaayin ullah kaasi waa tafsiir tafsiirka kale jalaaludiin asuyuuti uu marayana waa haddaanu dagaal garanayno maba naqaano ma dagaalami naqaano eh waanu idin raaci lahayn oo jalaaludiin asuyuuti wuxuu cabirayaa low naclamu ay low nuxsinu qitaalan haddaanu hagaajinano tabta iyo xeelada dagaalka waanu idinla dagaalami lahayn ee dagaalkaanaan aqoon labadaaba waa lagu fasiray qaaluu waxay yidhahdeen low naclamu qitaalan dagaal haddaanu meesha ku ognahay ama dagaal haddaanu naqaanoonu garanayno latabacnaakum waanu idin raaci lahayn hum iyagu lilkufri gaalnimada ayaa yowma idin maalinta aqrabu ay u dhowaansho badan yihiinoo minhum iyaga xaggoodu liliimaani iimaanka waxay uga dhowaansho badan yihiin kufriga iyo gaalnimada oo markii horeba munaafiqiin gaalay ahaayeene maantay uga dhowaansho badan yihiin maxaa loo yidhi liannahu dahara kufruhum alyowm maanta gaalnimaday uurka ku qarsanayeene kufri calooleedka ahayd way caddaato bannaankay usoo baxday oo waa qarsan kari waayeen saasaa loo leeyahay maantay usii dhow yihiin ta kale iyaga unbaa kala dhow oo minhum cidda yacni la kala fadilayaa iyagunbaa la leeyahay maanta iyo maalmihii kale kollayba kufri iyo gaalnimo hantibay u ahayde laakiin maantay gaalnimada uga dhow yihiin maalmihii hore waayo maanta wixii uurka kaga jiraa afkooda iyo waxa weeyaan carabkoodaba ka soo baxay marka aqrabku maxaa loo yidhi haddii lagu yidhaahdo waa liduhuuri lkufri hada alyowm maalintaa wuu soo banbaxay sidaasaa loo leeyahay aqrab marka horeba gaalay ahaayeeno munaafiqiine hum iyagu lilkufri gaalnimada ayaa yowmaydin maalintaa aqrabo ay u dhowaansho badan yihiin minhum iyaga xaggoodu liliimaani iimaanka yacni maalinkaa xaggooda marka iyaga la qiimeeyo maalmaha kale maalintaasay kufriga uga dhow yihiin xagga iimaanka iimaanka loo sugayaana dee waa iimaanka afka baarkiisa ee munaafiqiinta gaalnimada rasmigiina waa ta uurka kaga jirtay ku cadaab mudanayaan aakhiro yaquuluuna waxay odhanayaan biafwaahim afkooda waxay ka odhanayaan maa shay laysa aan ahaanin fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda waxaan ku jirin wallaahu allana aclamu isagaa u ogaal badan bimaa yaktumuuna waxay qarsanayaan alladiina kuwii qaaluu yidhi liikhwaanihim fii sha'ni ikhwaanihim tii horay la mid tahay maaha laamu tabliiq waayo nimanku niman hor joogay la hadlayaan maaha haddii la yidhaahdo alladiina qaaluu kuu yidhi liikhwaanihim walaaladood ku yidhi yacni waa laamu tabliiq waxaa loo yidhi dee ficilkay gaadhsiinaysaa isamka marka dee ma hor joogaan waxay ka warramayaan niman la laayoon goobtaba xaadir ka ahayn oo maa qutilu waa kuwa odhanaya ilain maa qutiltum bay odhan lahaayeen hadday joogaan oo mukhaatabiin yihiin marka waa sidii tii hore uun maro alladiina kuwii qaaluu yidhi ama alladiina waa kuwii munaafiqiintu qaaluu ku yidhi liikhwaanihim ay fii sha'ni ikhwaanihim walaaladood arrinkooda waa kuwii ka yidhi walaaladoodanna ama waa ukhuwatu nasab oo walow kuwaa dhintay haba noqdaan mu'miniin shahiiday xagga nasabkay walaala ku yihiin ilaan dadku way wada dhasheene taasi waa suuragal waxaa kaloo suurtagala inay tahay ukhuwatu diin diinta inay ku walaaloobeen oo kuwaa laftoodu ay munaafiqiin ahaayeen marka ukhuwada lagu soo celcelinayaa waa ukhuwatu diini aw innasab waa walaaltinimo diineed hadday munaafiqiin yihiin ama tii nasabka hadday muuminiin ahaayeen ila iyagoo muumin iyo munaafiq kala ah ayay wada dhalasho iyo nasab wadaagi karaan marka alladiina waa kuwii qaaluu yidhi liikhwaanihim ay fii sha'ni ikhwaanihim walaaladood arrinkooda waa kuwii ka yidhi walxaal bay ka yidhaahdeen qacaduhu ay ka fadhiisteen oo iyagu duulaanka aanay u bixin law ataacuunaa maquululqowlkii waxay yidhaahdeen weeyaan kani maxay ka yidhaahdeen low ataacuuna hadday annakana addeeci lahaayeen maa qutiluu lama laayeen waa badbaadi lahaayeen qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow fadra'uu idinku ka difaaca can anfusikum nafihiinna almowta geerida ka difaaca in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya waxaa la dareensiinayaa ruux ajashiisii dhammaatoo dil loo qoray marnaba ka badbaadi maayee waxaad sheegaysaan hadduu run yahay idinku geerida iska celiya alla waxau idhi walaa taxsabanna ha u malayni nebi muxamedow ama qof kastoo mukhaatabowba yacni caam ahaan alladiina kuwii qutiluu la laayey fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa kuwii loo dilay ha u malayni nebi muxamedow ama qof kastoo mukhaatabowba amwaatan kuwa dhintay bal iskaba dhaafinay amwaad dhintay oo yacni meyti ay yihiin iskaba daaye axyaa'un waa kuwa nool oo cinda rabbihim rabbigood agtiisa ahaaday oo yursaquuna lagu arsaaqayo allahooda agtiisa looma jeedo may dhimanoo dee waa soo dhinteen oo dhimasho waatay adduunyo kaga yimaadeen laakiin waxaa loo jeedaa qabrigooda iyo jannada iyo nicmaday ku jiraan waa ku nool yihiin oo jasadkooda iyo ruuxdoodaba waa loo raaxaynayaa oo dee qabrigu waa rawdatu min riyaadi iljanna ama waa xufratu min xufari niiraan nolosha loo sugayaana waa nolol khaas aho waa alxayaatu albarsakhiya waayo qofku saddex xayaatuu maraa oo alxayaatu dunyawiya waataynu hadda ku nool lahay alxayaatu albarsakhiya waa ta qabriga lagu noolyahay imaa fii naciimin aw cadaab iyo dee alxayaatu alukhrawiya oo marka laysa soo saaray ee qabriga laga soo baxo waa nolosha aakhiree abadiga ah ee iyada nolol kale aanay ka dambayna lagu waarayo marka waxaa la tilmaamayaa waa xayaatadii barsakhiga ahayd qabriga inay ku nicmaysanayaan oo ku nool yihiin baa loo jeedaa dee caqiidada ahlu sunnaha anay ka mid tahay ruuxu marka uu dhinto ee la aase ee laga dareero mar alla marka sidaa looga dareero ruuxdii iyo naftii inta lagu soo celiyo oo la su-aalo oo laba malag loo soo diro dee inuu noqonayo un imaa fii naciimin wa imaa fii cadaabin nafta iyo jasadka labadabana nicmadiiyo cadaabku waa wada saameynayaa oo dee qubuurta waa lagu nool yahay farixiina walaa taxsabanna ha u malaynina aladiina kuwii qutiluu la laayee la dilay fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa loo dilay amwaatan kuwa dhintay ha u malaynin oo amwaada oo noolay bal iskaba dhaafinay amwaadihiina axyaa'un waa kuwa nool oo qabriga iyo xabaalahooda ku nool iyo jannada kuwaasoo cinda rabbihim rabbigood agtiisa ku nool yursaquuna xaal la arsaaqayo oo jannada arsaaqadeedii halkaa ay ku cunayaan oy ku cabbayaan farixiina xaala ay yihiin kuwa ku faraxsan bimaa kii aataahum allaahu allow siiye oo min fadlihi deeqdiisa ah wayastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaan oy ku farxayaan biladiina kuwii lam yalxaquu aan soo haleelin bihim iyaga min khalfihim ee gadaashooda ahaadee ka dambeeyey walaaladoodii mujaahidiinta ahaayeen weli la soo dilin iyagana waa ku bushaaraysanayaanoo waa ku farxayaan maxay ku farxayaan allaa khawfun biallaa khawfun waa badelu ishtimaalin min aladiina oo waxay ku farxayaan maaha daatadooda ee waa macaani ku sugan iyaga oo wayastabshiruuna waxay ku bushaaraysanayaanay ku farxayaan biladiina lam yalxaquu bihim min khalfihim kuwii aan weli soo haleelineen weli aan la soo dilin ama soo dhimanee ka dambeeyey ayay ku farxayaan daatadooda kuma farxayaane ka bedelo allaa khawfun biallaa khawfun bay ku farxayaan inaanay cabsi ahaanin calayhim korkooda oo walaahum aanay iyagu ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya marka maxalulfaraxu waa biallaa khawfun calayhim walaahum yaxzanuuna maxalka iyo goob halka ay kaga farxayaan waa halkaa sababtuna waxa weeye markay arkeen iyagii ilaahay dartii loo dilay waxay nicmo heleen ee ay garteen walaaladoodna dariiqoodaasoo kale haddii loo dilo waxay heli doonaan taasaa farxadda u sababtay oo waxay ku farxayaan kuwa ka dambeeyana cabsi iyo muruga toona inaanay saarayn oo guul iyo wanaag ay gaadhayaan sidooda farxaddu waa taa wayastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaan ama ku farxayaan biladiina kuwii lam yalxaquu aan soo haleelin weli bihim iyaga min khalfihim xaal ay gadaashooda ahaadeen kuwa adduunyadii kaga dambeeyeen weli soo gaadhin ee mujaahidiinta ah ayay ku farxayaan ka bedel allaa khawfun biallaa khawfun bay ku farxayaan inaanay cabsi ahaanin calayhim kuwaa korkooda oo walaahum aanay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonayo oo macnaha kuwa ka dambeeyaana inay geli doonaan wanaaggay kuwani galeen ayay ku faraxsan yihiin waayo dee laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih waxay heleen bay walaaladood ugu farxayaan oo ay la jecel yihiin allah waxau ihi yastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaan ama ku farxayaan binicmatin nicmo nicmada oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin deeq iyo wa ana allaha wa biana allaha in alleh laa yudiicu aanu dayacayn bay ku farxayaan ajra almu'miniina kuwa mu'miniinta abaalkooda alleh inaanu ka dayacayn oo lagu cadfo binicmatinta wa ana allaha wa biana allaha haddii qirada kale wa ina allaahana waa jumlo hor loo istinaafiye oo wa ina allaha alle laa yudiicu ma dayaco ajra almu'miniina mu'miniinta abaalkooda aladiina mu'miniintaasoo istajaabuu lilaah waa haddii muuminiinta hore wasfi looga dhigo haddii muuminiinta hore laga goostana jumlada dambe khabarka ridee liladiinada macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa aladiina kuwii istajaabuu ajhibay ee u hoggaansamay lilaahi alle iyo warasuuli rasuulka u hoggaansamay min bacdi maa asaabahum alqarxu dhaawucu intuu haleele uu ku dhacay dabadeed kuwaasi liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey oo minhum iyaga ka mid ah oo wataqow alle ka baqay ajrun abaal baa u sugnaaday abaalka oo cadiimun weyn marka jumlada liladiina axsanuu ayaa khabarkii alladiinada hore dhacaysa alladiina kuwaasoo qaala lahum nnaas ama hum iyagu kuwaa lasoo sheegay ee alle iyo rasuulkiisaba u hoggaansamay alladiina waa kuwii qaala ay ku yidhaahdeen lahum iyaga annaasu dadku ina annaasa dadkii qad jamacuu lakum waa iskukiin soo urursadeen oo ay ijtamacuu lakum ama qad jamacuu lakum dadku arrinkoodii waa idin kulmiyeen oo arrin bay dadkii goosteen inay idin gumaadaan oo idin dabar gooyaan ama way idin kulmeenoo waa isku soo kiin urursadeen dadkii ee fakhshawhum ka cabsooda dadkaa fa saadahum fasaada wuxuu u siyaadiye hum iyaga huwa qowlkaasi ama maquulkaasi oo waxaa la yidhi damiirka saada ay rafcisanasee ku asturanee huwa ama qowlka qaalo laga fahmay u celi oo fasaadahum qowlkaasi wuxuu u kordhiyey ama waxaad u celisaa maquulul qowlka qaala oo maquulka qaali waa maxay ina annaasa qad jamacuu lakum ilan dadkii waxay ku yidhaahdeen waa laysku kiinba haystay marka maquulul qowlka marka qowlka ama maquulka kaa doonta u celiyo fasaada wuxuu u siyaadiye hum iyaga huwa hadalkaasi ama waxa la yidhi waa maquulkii wuxuu u kordhiyey iimaanan iimaan ayuu u kordhiyey oo iimaan uunbay ka kororsadeen wa qaaluu waxaana yidhaahdeen xasbunaa ka nagu filani allaahu alla weeyi wa nicma waxa ugu wanaagsanaaday alwakiilu mid la tala saarto oo arrinka loo dhiibtana ay huwa alle ayaa ugu wanaagsanaaday fanqalabuu dabeed waa noqdeen oo binicmatin nicmo ayay la noqdeen oo halkay tageenay gaadheen waxay kala soo hoydeen binicmati nicmo oo min allaah ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin deeq lam yamsashum xaal aanu taabanin suun xumaaniba aanay taaban watabacuu waxaanay raaceen ridwaan allah allah raalli ahaanshihiisay raaceen wallaahu allana duu fadlin deeq mid u saaxiiba weeyi iyo gallad galladda iyo deeqdu cadiimin weyn innamaa daalikum kiinaasi wuxuu ahaaday uun waa qaa'ilu hada alqowl kaa idinkule ina kaa idinkule ina annaasa qad jamacuu lakum kiinaasi wuxuu ahaaday una shaydaanu shaydaankii marka ama waa shaydaanuul insigii oo waa kuwa abu sufyaan soo diray ee doonaya inuu ka argagixiyo u ka nixiyo muslimiinta amaba dee waa shaydaanuul jinnigii aan la arkayn labadaba waa ku dhacaya marka innamaa daalikum kiinaasi ay qaa'ilu hada alqowl ka sidaa idin lihi ashaydaanu shaydaankii un weeyi oo jinkii haddaanu ahayna waa shaydaanuul insigii shaqada jinka qarsoon qabanayey oo yukhawifu awliyaa'ah ey yukhawifukum usoo qadar wuxuu idinku cabsi gelinayaa wliyaa'ahu biwliyaa'ih nasculkhaafid baa lagu nasbiyeeye wuxuu idinku cabsi gelinayaa asxaabtiisa iyo xigtadiisa gaalada ah oo makhfuudka khaafidka haddii laga xadfo mansuub buu noqdaa marka waxaa la yidhaha waa mansuubun binasci alkhaafid biwliyaa'ihi bay ahayd marka kiinaasi waa un shaydaankii oo yukhawifu wliyaa'ah ey yukhawifukum biwliyaa'ih wuxuu idinku cabsi gelinayaa asxaabtiisa iyo xigtadiisa gaalada ah oo markuu idin leeyahay waa laysku soo kiinba haystay asxaabtiisii gaalada ahayd buu idinku baqo gelinayaa saa uga baxsataan ee falaa takhaafuuhum ha ka cabsannina kuwaa shaydaan iyo asxaabtiisaba oo wakhaafuuni aniga oo keliya iga baqa in kuntum hadda ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniin dhaba aayaddani waxay ku soo degtay gaaladii quraysheed maalintii uxud markay muslimiintii uxud ay ku jabiyeen ee ay noqdeen ayaa ninkii abu sufyaan ee hormoodkooda wata ahaabaa markay dhexda sii socdaan yidhi war waxba maynaan samayn nimanka waxoogaan unbaynu ka laynay waana iska soo noqonee kol haddaynaan maxamed dilin kol haddaynaan dumar iyo carruurtoodaba qafaalan kol haddaynaan madiine ugu gelin maynaka waxba samaynay waar dibi noo celiya dabeed abuu sufyaan nin la odhan jiray nucaym ibnu mascuud alashjaci ayuu soo diro wuxuu yihi war maxamed iyo asxaabtiisii waxaad ku tidhaahdaa dadkii iska dhaaf gaaladii quraysheed iyo carabe wax alla wixii gaalo iyo cadow ahaa carab iyo cajanba waa laysku soo kaabahaysto waa lagugu soo socdaaye iskaga baxsan meesha ku dheh ayuu yidhi marka aladiina qaala lahum nnaasu naasku waa cumuumun uriida bihi lkhusuus ilan dadkao dhamme hadalkan may wada odhane kii lasoo faruun baa yidhie nucaymka fariinta abu sufyaan ka siday ayaa looga jeedaa aladiina qaala lahum nnaas waa qaa'iliinta ina annaasa qad jamacuu lakumna dee dadkii ummadda oo dhan maahee waa abu sufyaan iyo asxaabtiisa waxay isku soo urursanayeen marka labadaba naasku waa cumuumun uriida bihi lkhusuus waa caam looga jeedo dad gaar ah labada meeloodba marka intaa markuu ku yidhi ninkii fariinta baas ka waday abu sufyaan ee uu nebiga yidhi abu sufyaan sidaasuu ku yidhi maalin sabtii ay ahayd khaswada uxud markay dhacday iyadoo dhaawacoodii dhiiggoodii uu qoyan yahay oo raggoodii dhintay waxa weeyaan meydkoogii uu qoyan yahay oo dhibaatadii iyo daalkii ku dhacay shalay aanay weli ka soo kaban ayaa nebigu hadalkaa markuu maqlay soo kaca uu yidhi dagaal baynu u baxaynaaye nimanka halkay joogaan baynu kaga hortegaynaa marka saxaabadii iyo raggii rag ahaa may odhan yaa rasuul allah ragga aanu dhaawicinno oo waxa weeyaan dhaawacoodu ha bogsado may odhan mabaanaa nasan may odhan meydkayagiibaa muuqda waxay yidhahdeen labayka wasacdayka yaa rasuul allah ku ajiibnoo ku maqallay nin walba ku dhaawaca iyo ku dhibaataysanba halkuu taagnaa buu ka soo dhaqaaqoo ka kacay waxay gaadheen markaa meesha la yidhaha xamraa'u l asad oo siddeed mayl u jirta madiina si ay halkaa ugu sugaan oo kaga hortagaan abu sufyaan iyo gaaladii uu urursaday markay maqleen nebi moxamed iyo asxaabtiisii waa soo baxeen oo idinkaabay idinku soo socdaan ilaahay argagax buu uurka iyo qalbiga ugu tuuray ila ilaahay baa yidhi sanulqi fii quluubi aladiina kafaruu rucba bimaa ashrakuu billahi maa lam yunazil bihi sultaana argagax baa lagu tuuray markaasay dib u yaaceen oo u noqdeen nebiguna waa ki yidhi nusirtu birucbi masiirata shahrin dabadeed nimankii lahaa u soo bu-ayey ree madiine lahaa halkuu joogaanu maxamed ugu tegi mar alle markii la yidhi maxamed iyo asxaabtiisii sooba baxe halkay joogeen bay dib uga yaaceen oo uga noqdeen argagax baa alla ku tuuray raggaasay ku soo degtay aladiina istajaabuu lilaahi waalrasuuli min bacdi maa asaabahum alqarxu kuwii dhimasho iyo dhaawacba iyadoo uu ku dhacay haddana alle iyo rasuulkiisa u hoggaansamay ee aan ka hor iman aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum waa kaa fariinta u sidee lahaa si ay u baqdaan waa laysku soo kiin bahaystay fazaadahum iimaanan iimaan bay u kordhisay oo yaqiin iyo iimaanuunbay kasii siyaadsadeen wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil xadiid ibnu cabaas bukhaari waxaa ku sugan inuu rasuulku yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil qaalaha ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar wa qaalaha muxamedun xiina qaala lahu nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum kelimadaa xasbuna allahu wa nicma alwakiil waa kelimo culus oo xilliga culayska iyo kurbada la yidhaahdo si alla kaaga kaafiyo kurbada markaa nebi ibraahim dabka markii lagu tuuruu yidhi ilaahay waa ka kaafiyey kurbadoodii nebi moxamedna markii la yidhi ummadii oo dhammi way iskuu kiin timid ayuu yidhi kurbadoodii ilaahay waa ka kaafiyey ruuxa muuminka ah ee kurba markay hesho qalbiga ka yidhaahdana maaha afka baarkiise kurbada ilaahay waa ka kaafinaya fanqalabuu binicmatin min allaahi wa fadlin lam yamsashum suu iyadoon dagaal ku dhicin iyadoon dhibaata ku dhicin iyadoon dagaal anay gelin iyadoo ajru khasaatin kaamila khaswo iyo duulaan dhammaystiran abaalkeed loo qoray ayay nicmo iyo ajar xamraa'ul asad kala soo noqdeen iyagoo guulaystay ajar iyo abaalna helay wax dagaalina aanu ku dhicin allah waxau ihi walaa yaxsunka yaanay ku murugo gelin nebi maxamedow aladiina kuwa yusaaricuuna degdegaya fi lkufri gaalnimada dhexdeeda kuwa ku degdegaya ficilka musaaracadu inta badan ilaah buu ku gudbaa laakiin kufriga fii waxa loogu gudbiyey sida jamalkuba uu ku tilmaamayo futuuxaatulilaahiyaha waa lilishcaari biisti- biistiqraarihim fi lkufri wa dawaami mulaabasatihim lahu fii mabda'i almusaaracati wa muntahaha waxaa layna dareensiinayaa siday gaalnimada ugu xididaysteen ay ugu sugnaadeen dhexdeeda ee ay ugu dheehan yihiin bilow iyo dhammaadba ayaa la tilmaamayaa sida mu'miniintaba marka loo adeegsado ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat looga jeedo istimraariyada iyo khayrka siday ugu faraqabsadeen mu'miniinta ee ugu sugnaadeen ee mar walba ugu dheehan yihiin marka allah waxau ihi walaa yaxzunka yaanay ku murugo gelin nebi maxamedow aladiina kuwa yusaaricuuna degdegaya fi lkufri gaalnimada dhexdeeda ku degdegaya ee xumaha iyo sharka u kala dheeraynaya waayo inahum iyagu lan yaduru llaha ilaahay ku dhibi maayaan shay-a waxba yuriidu allaahu alla wuxuu doonayaa anlaa yajcala inaan u yeelin lahum iyaga xadan nasiib fi laakhirati aakhiraba inaanu nasiib ugu yeelin ayaa rabbi u rabaa waa iraada qadariya laa sharciya ilaah baa qadaray weeyaan ee sharcan ugama doonin walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo cadiimun weyn ina aladiina kuwa ishtarow iibsaday alkufra gaalnimada biliimaani iimaan ku doorsadee ku bedeshay lan yaduru llaaha ilaahay ku dhibi maayaan shay a waxba walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun ay mu'limun xanuujiya walaa yaxsabanna yaanay u malaynin aladiina wixii kafaruu gaaloobay annamaa numlii sida jalaalaynkuba uu tilmaamayo maadu waa masderiyo waxaa laga soo dhalaalinayaa ficilka numli masderka imlaa macnuhuna wuxuu noqonayaa gaaladu yay moodin annamaa numli ay anna imlaa'anaa lahum in kaadintaanu u kaadinaynaa khayrun ay khayru tahay lianfusihim nafahooda innamaa numli waxaanu ugu kaadinanaa un lahum iyaga liyasdaaduu si ay u kororhsadaan imaa dembi walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun dulleeya oo culimmadu waa kuwa yidhaa cadaab lkufaari muhiinun wa cadaabu cusaati lmuslimiina mutahirun allah waxau ihi maa kaana allaahu alle maba ahaanin liyadara almu'miniina mu'miniinta kii kaga tegaya calaa maa kii antum idinku calayhi korkiisa aa ku sugan tihiin oo in layshuwan yahay oo laysku milan yahay oo munaafiq iyo mu'minba isku mulaaqan yihiin sidaa alle dadka kaga tegi maayo xataa yamiiza ilaa uu ka sooco alkhabiisa ka xun ee munaafiqa ah min aayibi ka wanaagsan ee mu'minka ah wamaa kaana allaahu allana ma ahaanin liyulicakum kii idin taalacsiinaya cala alghaybi waxa maqan walaakina allaha oo idinku mu'min iyo munaafiq intaan rabbi kala soocin kala sooci maysaa walaakina allaha ha yeeshee alle ayaa yejtabii dooranaya min rusulihi rusushiisa man yashaa cidda uu doonuu ka dooranaya ee fa aaminuu rumeeya billaahi alle iyo wa rusulihi rusushiisa wain tu'minuu haddii aada rumaysaan oo watataquu alle aa ka baqdaan falakum waxaad leedihiin ajrun abaal abaalkoo cadiimun weyn ilaahay waxa uu tilmaamayaa dadka muuminiinta iyo munaafiqiinta isdhex jooga sida laysku huwan yahay inaan loo daynayn ee la kala soocayo waxaana lagu kala soocayaa takaaliifta iyo waajibaadka culculus ee laysku waajibiyey ayaa lagu kala soocmayaa oo dadku ku kala marhmayaa oo sidii uxudba dhacday dee iyadoo mu'min iyo munaafiqba laysdhex joogo waxaa kala soocay dagaalkii adkaa ee dhacay oo munaafiqiintana nifaaqooda bannaanka usoo bixiyey muuminiintana iimaankooda bannaanka usoo bixiyey marka ilaahay waa kala soocayaa waxaanu ku kala soocayaa imtixaanaadka uu idinku imtixaamayo takaaliifta waaweyn ee laydin saarayo sida jihaadka iyo khaswadii uxud oo kale ilaahay baana rusushiisa dooranaya oo dee rasuulkaa la daalacsiinayaa ee idinku munaafiq iyo mu'min kala mari kari maysaan oo rasuulka waa tii loo waxyooday raggii munaafiqiinta acyaantooda wax badan oo ka mid ah ayaa hebel iyo hebel ugu yaqaanay xudayfe ayaanu ku siraysan jiray oo saaxibu siri rasuulillaah ahaa sala allahu calayhi wasalam marka calaa kullin waxaa lagu kala mari mu'min iyo munaafiq masaa'ibka iyo imtixaanaadka waaweyn ee ilaahay addoommadiisa ku imtixaamayo ayaa lagu kala bixi laakiin ladnaanta iyo barwaaqada dadku waa wada mu'min iyo awliyo laakiin dhibkaa lagu kala dhaqaaqaya walaa yaxsabanna yaanay u malaynin aladiina kuwa yabkhaluuna ku bakhaylaya bimaa kii aataahum allaahu alla uu siiye iyaahu isaga oo min fadlihi deeqdiisa ah yaanay u malaynin bukhlahum mafcuulka usoo qadar koobaad bakhaylnimadooda yay moodin huwa bukhligaasi khayran khayr inuu yahay lahum iyaga yay moodin bal iskaba dhaaf inuu khayr u yahaye huwa bukhligu sharun shar buu yahay lahum iyaga oo aataana laba mafcuul bay qaadanaysaa ka hore waa humta ka labaadna waa iyaahuda aynu soo qadaray yaxsabannana laba mafcuul bay qaadanaysaa oo kii labaad waa khayran kii horena waa bukhliga aynu soo qadaray huwada u dhaxaysa labada mafcuulna waa damiiru fasli macnuhuna waxa weeye kuwa ku bakhaylaya alla wuxuu siiye bukhliga yay moodin khayr shar buu u yahay khayriyada iyo sharkana afcalu tafdiil laga macnayn maaye aslu lkhayri washar unbaa laga macnayn waayo bukhligu shar mooyaane dee khayr ma leh marka wax kala badani ma jire bukhligu waa shar maxdiya oo yacni badhax tiran oon khayr lahayn haba yaraatee allah waxau ihi walaa yaxsabanna yaanay moodin oo u malaynin aladiina kuwa yabkhaluuna ku bakhaylaya bimaa kii aataahum allaahu alla uu siiye iyaahu isaga oo min fadlihi deeqdiisa ah buklahum bakhaylnimadooda ayay moodin huwa bukhligaa yaanay moodin khayran khayr yaanay moodin lahum iyaga khayrun uu yahay bal iskaba dhaaf inuu khayr uu yahay huwa bukhligaasi sharun shar buu yahay lahum iyaga sayutawaquuna waxaa qoorta loo sudhayaa maa bakhiluu bih waxay ku bakhayleen cuquubadiisiibaa qoorta loo sudhayaa oo waxa caddaynaya oo sharaxaya aayadda xadiidkuu nebigu yidhi nin kastoo ilaahay maal u siiyey oo xaqii alla ku lahaa aan ka bixin wixii xoolaha xaq ku waajibay muhila lahu ka shujaacin aqrac mas oo kale oo nooca timuhu ay madaxiisa ka dhacaan suntiisa badan darteed maskaasoo kalea lagu soo mathalayaa maalkiisii mood iyo noolba wixii xoolaa aanu xaq ka bixin maskaa aqracaa loogu soo matalayaa dabeed qoortuu isaga duubaya isagoo odhanaya ana kanzug ana maalug waxaad kaydsanaysay waxaad dhaqatay waxaad dhigataana ha iska kay celi waa lagu cadaabayaa marka ilaahay xoole wuxuu ku siiyey xaqii ku waajibay haddaad ka bixin weydo waa maskaa qoorta iska kaa sudhaya waana cadaabkaa lagugu cadaabi doono sayutawaquuna waxaa qoorta loo sudhayaa oo loo gelinayaa maa ay jazaau maa shay abaalkiisi iyo cuquubadiisii kaasoo bakhilu ay ku bakhayleen bihi maaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaame xoolahay ku bakhayleen ay bixin waayeen oo mas loogu soo masalay oo cadaab iyo cuquubo ah ayaa qoorta loo sudhayaa ooy ku cadaaban yihiin walilaah alla ayaana iskale miiraasu samaawaati walard waxaa la leeyahay kol haddii idinka iyo waxaa mulkidaan maal iyo cir iyo dhul iyo waxa u dhexeeyaba ilaahay uu mulkiyo ilaahayna uu yidhi aniga dartay wax ka mida u bixiya maxaa u bixin weydeen kolley baaqi noqon maayo alla idinka dhexlaya oo waxa weeyaan u hadhi maysaane marka walilaah ilaahay bay u sugnaadeen miiraasu samaawaati samooyinka dhexalkood iyo walardi dhulalka dhexalkooduba waxaa looga jeedaa dee kullu man calayhaa faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam kulli waa dhammaanayaan allaana u hadhayo oo baaqi noqonayo weeyaan macnaha dhexalku ilaahay baa cirarka iyo dhulalka dhexalkooda u sugnaadoo u hadhaya wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun waa kii xogogaalu ah ee u ogaaliya cilmi badan waanu idinka abaalmarinayaa oo qolo walba dee waxay mutaysatuu marinaya wallahu aclam